kaamka ula dheeree ee waqooyiga magaalada guriceel ayaa dadka ku jira waxay wajahayaan xaalad biniaadanimo oo aad u adeeg iyagoon u baahnayn gargaar la gaarsiiyo kuwaasoo inta badan ka tirsan dadka barakacayaasha ayaa waxa ay codsanayeen in taageero dhinaca biniaadanimada ah iyo cuntada lasoo gaarsiiyo dadkan ayaa sidoo kale waxaa saameysay abaarta ka jirta degmada guriceel ee deegaanada hoos yimaada iyagoona ka cabanaya inay soo wajaheen xaalad noloxumo aad u daran waxa ayna ka codsadeen dowladda federaalk soomaaliya tan galmudug hay-adaha deeqbaxyaasha in lasoo caawiyo lana soo gaarsiiyo gargaar biniaadanimo si ay uga badbaadaan xaaladda ay ku jiraan haddaba waa kuwaan qaar ka mid a dadka barakacyaasha degmada guriceel ee ku jira kaamka ula dheere iyagoona sheegay inay ka xun yihiin xaalad biniaadamtii ugu darayd
halkan waa kaamka la yidhaahdo kaam ula dheer oo waqooyiga galguduud ka ah degmada guraceel gaar ahaan ceel cali faarax oo aadkiisa ah waxaa ku nool bulsho dhan ilaa boqol reer waxa ay ka cabanayaan daruufo jiro daruufahaas ay ka mid yihiin biyola'aan guryola'aan oo hadda roobabaa soo dhoway roobabka waxay uga okortaan aan la arag ayadoo wakhti iideed ah oo iidda waxaa dadkii ay ku iidaan aysan haysan oo dad daruufaysan ay yihiin waxa ay u cabanayaanna waxa weeye hay-adaha samafalka sida kuwa dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn maamulka waddanka ka jiro oo maamulka galmudug ah intaba way u cabanayaan oy ka tirsan yihiin ayagu waxaa kaloo ay ka cabanayaan musqulo la'aan waxay ka cabanayaan in wax dheef oo raashin ah oo raashin la'aan ah intaas ay ka cabanayaan waxa ay ka codsanayaan hay-adaha dawliga ah si aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo mugle in ay u fiiriyaan waxaa kaloon intaa ku darayaa maamulka degmada laftirkiisu dadkan waa dadkiisii inay il naxariisla ku eegaan ay fiiriyaan meeshii ay ku ogaayeenna yaraha way ka soo gariiraan saan qiyaasayo si gooniya inay fiiriyaan oo ay u fiiriyaan oo u fiiriyaan dadkan oo ay daymo gooniyo u yeeshaan dadka magaalada degan ka mid maahanoo magaalada way ka go'an yihiin waxay u jiraan ilaa shan kilomitir waxay u jiraan ilaa shan kilomitir dhinaca waqooyi ka jiraan biyo male oo waad arki doontaanoo meelihii ay ku jireen oo adhexe beri adig oon hadda saddex sano ka hor hay-adaa timid oo wax yaro biyaa noo gelisay ayadiina markii lix bilood ay shaqeeyeen biyihii way naga goosatay wixii ka dambeeyey dad kaamku biyo la-aan oo ahaa daruufo ay dadkaani biyaha ku iibsadaan ma ay hayaanoo waa nooligooda yar waxaa meesha degan waa dad dan yaroo agoomo iyo waayeel iyo barakacyaal ah waxaan codsanaynaa hay-adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba inay si aad iyo aada kaamkaan uga warhayaan ooy la socdaan ooy bicihii okorta u keenaan oo masquulihii u keenaan oo waxa ay hayaan waxay awoodaan u keenaan magaalada shan kilomitir baanu jirnaa qorracaa nugu dishay hoyla-aan baa nugu dishay mataqaanaa baawurla-aanaa nugu dishay dawladdoo naga warqabinaa nugu dishay waxaan ku gaarna ma haysanno hanti inta haysanno dhul kuma lihin dhaqaalo daraa nugu haysata wax naga warqaba male oon ilaahay ahayn ilaahay maahane aadana naga marqaba waa weyne marka hore waxaan u degnay qaxootiya-aan markii kadibna sooma aysan taran gadaal nuguluma soo tarin wax ilaahay maahane aadanaha nala ka soo gaaro afurka mataqaanaa soonka dhibaatada maanta abaarta ka jirta islaamnimadu haddii ay haysaa tahayoo maaragtay waxa la baxsanayo dowladda dhex waxaan ka codsanaynaa in laga soo gaaro dad waxaan nahay tabaalaysan magaalada intaasoo kilomitir waa u jirnaa aad baan ugu rafaadsannahay sanadka kowdiisii hore ayaa noogu dambeeyey waxaa idinoo keento waa ku baaba'annay qaxootina aanan ku tilmaamannahay kaamka ula dheer baana la yidhaa baad iyo biyo iyo musqul iyo daawo midna ma haysanno dad waxaa jira anta ku umulay naf lagala cararay waddanka
xaaladda kaamka ula dheer ayaa waxay tahay mid u baahan si degdega looga soo gaarsiy gargaar biniadinimo si loo badbaadiyo nolosha dadka ku jira kaamka iyaguna ka cabanaya xaaladaha caafimaadka biyoyarida iyo sidoo kale cuntoyarida haysata dadka ku jira kaamka ula dheere ee degmada guraceel ee gobolka galgaduud